asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtida maanta ah ee aan badanaaba dhinacyaha badan iskala eegno innaga oo ku qiimaynayna hadba dhinaca gacantu inoo soo qabato waana xubinteenna murtida maanta ah ee aan odhan karno waa mid la jaan qaadaa qarniyo tegey qarniyo soo socdaa iyo maantadan qoyan waxa joogaba waanu xubinteenna murtida maanta ah ee aynu isla garanayno inay kolba wax hor leh ama dadban ama dadan ay ku tusi karto middeennan maantana haddii rabbi idmo waxaan ku soo qaadanaynaa qaybaheennii noocyadaas farada badan ka koobnaa qayb ka mid a waana xubinteennan aynu maanta leenahay haddii rabbi idmo waxaa la yidhi niman baa isu yimid nimankaas isu imaaday waxa ay rabeen haddii eebba idmahayo hawl dhacdiiday inay toosiyaan hawshaa dhacdiiday ee ay rabeen inay toosiyaanna waxa ay ahayd mid dhibaato iyaga la soo deristay darteed fadhiid la noqotay xubintaas iyada ah oo ay rabeen inay wax ka qabtaan ayaa waxay ahayd mid haddii rabbi idmahay ilaan marka laga hadlahayo dal hebel baa hormaray dadkiisaa isxilqaamay baa ka horraysa ma og tahay marka ay dadkaagu isxilqaamaan ama ay go'aan cad qaataan inay nolosha wax ka beddelaan ayaa horumarku imaan karaa laakiin inta aan dadkuba isxilqaamin ee aan horumarkaba loo biyo dhaansanin ama aan awrta loo raranin wax isbeddeli karaa ma jiraan marka hore waa in dadku ay isxilqaamaan oo isxilqaanku uu ka bilowdo bulshada ku nool deegaanka ama dalka amaba degmada ay markaa ku sugan yihiin dadka ku nool ayaa la rabaa inay isxilqaamaan kolka isxilqaanka noocaasa uu imaado ayuu imaan karaa wixii horumar ama tabintaabin ama taageero ama taakulayn ah haddaan middaa iyada aan la helin dee lama heli karo waxyaalaha farada badan ee laga hadlahayo ama horumarka loo baahan yahay in la helaaye waa habeenkii xalay ahaa ee tegey sidaa darteed ayay nimankani isu imaadeen markay isu imaadeen ayay waxay ka doodeen hawshaa iyada ah rag badan ayaa sida soomaalida lagu yaqaano waxay soo jeediyeen yaa ina taageerahaya yaa inaga caawinhaya yaa arrin heblo dhaqaale xaggeen ka helaynaa heer galbeedka xidhiidh ma la leenahay maraykanku wax maynoo soo dhiibahayaa ingiriisku maynala socdaa iyo sheekooyin badhax ah oo aan loo baahnayn ama sheekooyin huuhaa ah oo aan ahayn kuwii dhiidhaada ahaa sheekooyinka noocaasi marka ay bilowdeen ayaa nin ka mid ah oo caaqil ahaa oo hadalka isku dhegaysanhayey si fiicanna u daraasaynhayey warka nimanka iyo nin walba maskaxdiisu inta ay la eg tahay ilan waa la ysqiimayne oo dhegta dhigahaye ayaa yidhi si fudud hadalkii u soo galay isaga oo weliba si cadiifada ku dheehan tahay u qaatay hadalka markaasuu wuxuu ku yidhi oo yidhi war niman yahow mid ma ogtihin markaasaa la yidhi haye maxaanu ognahay markaasuu yidhi ruqo kolkay hinqataa la kiciyaaye horta innaga ina kacsha aada ugu fiirsa hadalkaa waxa uu yidhi ruqo markay hinqataa la kacshaaye innaga ina kiciya waa hadal cajiib ah oo dhiirigelintiisa mudan hadalkaas isagii waxa uu u dhigmaa dee waa taqaanaa imaamaa kale waa tii ahayd ruqa ninkeeda ku jiifa lama kiciyo dee tii oo dhinaca kale ah ayuu ka tusay waxa uu yidhi ruqadaa labaa marka neef markii la kicinhayo hinqanhaya oo isagu inuu kaca rabo hinqanhaya neefkaas dee dandamo ayuu leeyaho waa la kicin karaa iyo mid aan inaba nuuxsanaynin oo markii la qaado ee kor loo qaado lugaha laabanhaya kaa lugaha laabtay dee rajo kuma jirto ayay ka dhigan tahay marka ruqo markay hinqataa la kiciyaaye innaga ina kacsha ayuu yidhi maahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtaha maanta idamka eebe waxaa la yidhi musbaax minankaagu u baahan yahay meel kale lama geeyo